أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaenu jecelnahayo meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aalada internetka qodobada xiisaha badan ee caawa barnaamijkaan idinkugu soo xulnay idinkuna aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a xiriirka ka dhexeeya maamulka ashahadla dirarka ah ee isku magacaabay somalilan iyo kayaanka sahyuuniyadda yuhuudda oo xoogaystay iyo xukuumadda riddada ee imaaraadka oo door weyn ku leh xiriirka labada dhinac xasan gurguurteh oo si lama filaan ah u xaadiray goob uu ka dhacayay isku soo bax ka dhan ah dhulboobka uu ku hayo shacabka muqdisho iyo shaqaaqa uu goobjoog u ahaa ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa ku dhowaad toban qof oo xabashi ah oo si la yaab leh ugu dhintay waddanka itoobiya donald trump madaxweynaha dowladda saliibyadda ah ee maraykanka oo saxiixay xeer qasab ka dhigaya in lasoo tarxiilo dadka tahriibka ku galay waddankaas ee warqadaha aqoonsiga aanan haysan barnaamijka ayaan idinkugu haynaa ciidamada xabashida itoobiya oo ganacsada soomaaliya ku dilay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed iyo wilaayadii islaamiga ah ee baayih oo soo gebagabaysay xamlo ballaaran oo loogu magacdaray baraa ibnu maalik radiallaahu canhu qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaad barnaamijka faafareebka wararka caawa ku dhagaysan doontaan ee mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeenimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha jamaadul aakhir sanadka hijiri dhagaystayaal kusoo dhowaada faafreebka wararka qodobadiisa oo faahfaahsan xiriirka ka dhexeeya maamulka ashahadla dirirka ah ee isku magacaabay somalilan iyo kayaanka sahyuuniyadda yuhuudda oo sii xoogaysanaya iyadoo xukuumadda riddada ee imaaraadka carabta ay door weyn ku leedahay xiriirka labada dhinac warbixin amuurtan ku saabsan waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed rabbaani maxadka daraasaadka amniga yuhuudda ee magaciisa loo soo gaabiyo i n s s ayaa soo bandhigay warbixin uu diiradda ku saarayo sida loo xoojin karo xiriirka ay la leeyihiin maamulka ashahadala dirirka ee somalilan iyo maamulka yuhuudda isaga oo dhanka kalena tooshka ku iftiimiyey arinta aqoonsiga somalilan iyo qaabka ay sahyuuniyaddu u wajahayso waxa uu sheegay macadkan in mar kale ay soo ifbaxday muhiimadda istiraatiijiyadeed ee amniga ee geeska afrika ee uu ugu fadhiyo maamulka yuhuudda kadib markii gobolkaas uu kusoo xoogeystay ayuu yidhi dhaqdhaqaaqa somalilan oo u janjeera dhanka dalalka reer galbeedka ujeeddada ugu weyni waa in ay hesho aqoonsi caalami ah islamarkaana ay samaysato xulafo ka caawiya in ay iska difaacdo cadowgeeda ayaa lagu yidhi warbixinta kasoo baxday machadka daraasaadka amniga ee yuhuudda waxay daraasaddu ka shanqarisay in soo noqoshada maamulka trump iyo joogitaanka mas-uuliyiin jamhuuri ah oo taageersan in la aqoonsado somalilan ay hididiilo hor leh gelisay hogaamiyayaasha somalilan kuwaas oo kordhiyey ayay tiri dadaalada aqoonsi raadinta iyaga oo maamulka yuhuuddana ka dalbaday in uu ictiraafo istiraatiijiyadda ka sokow waxyaabaha uu maamulka yuhuudda ku doorbidayo somalilan ayuu machadka i n s s ku sheegay in ay ka mid yihiin howlgallada jihaadiga ah ee mujaahidiinta al-shabaab oo aan ka jirin ayuu yidhi deegaanadaas sidoo kale sii jiritaanka maamulkaas waxaa kaloo gacan ka geysanaya ayuu yidhi machadka daraasaadka yuhuuddu iyadoo somalilan aan qayb ka ahayn ama ay ka fog yihiin dagaalada jihaadiga ah ee koonfurta soomaaliya ay ka wadaan kooxda awoodda badan ee xarakada al-shabaab siyaasiyiinta somalilan ayaa sidoo kale daraasaddu tilmaantay in hadafkooda koowaad uu yahay helista aqoonsi caalamiya kuwaas oo dhammaantood u janjeera ayay tiri dalalka reer galbeedka kana soo horjeeda mujaahidiinta al-shabaab shiinaha iyo ruushka intii maxadkani uu ku guda jiray daraasadiisa waxaa kale oo uu soo hadal qaaday heshiiskii xaaraanta ahaa ee ku saabsanaa bixinta badda soomaaliyeed ee ay wada galeen maamulka gaalaraaca ah ee somalilan iyo dowladda salibiyadda ah ee etoobiya waxaanu sheegay in cadaadisyo yimid dartood uu heshiiskaas dhab ahaantii la hakiyey balse aanu burburin africa center for strategic oo ah xarun lagu daraaseeyo amniga oo hoos tagta wasaaradda dagaalka ee mareykanka ayaa warbixin ay maalmo ka hor soo saartay ku qirtay in culeysyo dartood loo hakiyey is-afgaradkii badda ee dhex maray murtad muuse biixi iyo gaal abi axmed agaasima ku-xigeenkii hore ee sirdoonka kooxda riddada soomaaliya murtad cabdisalaan guuleed ayaa mar uu dhowaan ka hadlayay heshiiskaas iyo caqabadaha ka hor yimid waxa uu yidhi nimankan adisabab maray noqotaba kaarka somalilan maray lasoo bixi doontaa xasanne kaararkiisii ma iibsamayaan mar kale etoobiyana danta ay leedahay kama tanasulayso wax ku kalifayana ma jira inay ka tanasusho hal arrimaha waxaa jirta aad loo loo sheegay oo ah adduunku inuu aad ugala hadlay etoobiya inay soomaaliya weerar ku soo qaado oo lagu yidhi warni walaa hadda waa leeyahay meeshan haddaad weerarto soomaalida dhan saylac ilaa meesha layidha gudhaa al-shabaab bay wada noqonayaan soomaalida dagaalku waa u fudud yahay shabaab iyo alqaacidana waa joogaan somalilan waa iska jiifaanoo dee shaahoday cabaano dukaamadoy gataane waa joogaan in marka la warbariga afrika oo dhan waa gubanaa soomaaliyana nimankaasaa la wareegaya adigana daadku waa kusoo gaaraya suurtagalna kuma aha inaad meeshan dekada iyo ka dhisato iyo hoteelo aad ku bashaasha ma dhici doonto ha guban etoobiya soomaaliyana gacanta ha u gelin oo mararka qaarkoodba aad is leedahay war ma shabaabka iyo alqaacidada ayaa mararka qaarkoodna loo kaga cabsanahooba difaacayaba qarannimadii soomaaliya inay khatarta laga cabsanayo inay soomaali difaacayso oo mararka qaarkood baad is leedahay cid kaloo noo maqan oo difaacaysaahba ma jirto macadkan oo fadhigiisu yahay talaabiib ayaa waxa uu geysta kalena hoosta ka xariiqay heshiis uu tilmaamay in uu ahaa mid amni oo ku dhowaad bil ka hor ay magaalada nairobi ku wada galeen maamulada gaaloraacyada ah ee somalilan iyo puntland waxa uu tilmaamay in somalilan ay sidoo kale xoojisay xiriirka maamullo u janjeero dalalka reer galbeedka sida imaaraadka carabta iyo taiwan oo uu ku sifeeyey lamaanaha ugu muhiimsan istiraatiijiyad ahaan taiwan waxa ay maalgelisaa ayay tiri daraasaddu horumarinta macdanta iyo biraha naadirka ah ee somalilan halka imaaraadka carabtuna ay maalgashi ku sameeyeen dekedda istiraatiijiga ah ee berbera taas oo barbar socota meelaha kale ee imaaraadku uu saameynta ku leeyahay sida jasiiradda suqudra ee yeman puntland iyo darfor sidoo kale somalilan waxa ay leedahay ayay tiri warbixintu sababo rajo uga qabta xiriirka maraykanka maadaama wufuud amerikan ah ay tageen deegaanadaas islamarkaana ay maamulkaasi u arkaan mid u diyaarsan in ay noqoto saldhig istiraatiiji ah oo maraykanku ka yeesho gobolka sida ay ka shanqarisay daraasaddu trump waxa uu sheegay in maraykanku tixgelinayo aqoonsiga somalilan halka koongareska maraykanka uu doonayo in uu wasaaradda arrimaha dibadda ku amro in ay dib u eegto xiriirka somalilan si loo xoojiyo loona horumariyo si kastaba ha ahaatee daraasaddu waxa ay leedahay maraykanka waxaa hortaagan arrimo culus oo ka digaya aqoonsi deg deg ah oo uu siiyo somalilan iyo sidoo kale dib u dhacyo ku yimaada magacaabista mas-uuliyiinta iyo dejinta siyaasadda maraykanka ee afrika iyo badda cas macadka i n s s waxa uu sheegay in somalilan ay diyaar u noqotay in ay qaadato astaamo dheeraad ah oo muujinaya madax bannaanideeda kadib markii ay ku dhawaaqday in ay si buuxda ula wareegtay maamulka hawadeeda isla markaana ay ku dhawaaqday in aysan aqbalaynin fiisaha uu bixiyo maamulka riddada ah ee villa soomaaliya muhiimadda ay somalilan ugu fadhido dalalka reer galbeedka iyo yuhuudda ayay daraasaddu ku tilmaantay in ay ka mid yihiin kow xasiloonnida ka jirta deegaanadaas iyo kalsoonida ay ku qabaan dalalka reer galbeedka iyadoo weliba ku taal gobol kacsan goobta ay ku taalla oo ah albaabka laga galo gacanka cadmeed kuna beegan koonfurta yeman ee isku xirta badda cas iyo badweynta hindiya waana muhiimadda gaarka ah ee dhanka istiraatiijiyadda waana sababta ayay tiri daraasaddu ay boqortooyadii ingiriisku u qabsatay somalilan iyadoo sababtii maraykanku kun sagaal boqol iyo siddeetankii uu saldhig ciidan uga samaystay berbera dagaalka ay yuhuudda iyo maraykanka kula jiraan xuutiyiinta ayaa sidoo kale daraasaddu xustay in ay kor u qaaday muhiimadda ay dagaaladaasi u leedahay goobta ay ku taallo somalilan iyo awoodda howlgallo mustaqbalka laga fuliyo deegaanadaas taasoo noqon karta ayay tiri arrin bedeli karta dheelatirka awoodaha kala duwan ee ku hirdamaya badda cas saldhigyo maraykanka iyo sahiyuuniyadu ay ka samaystaan deegaanada somalilan ayay daraasaddu tilmaantay in laga fulin doono howlgallo ay ka mid yihiin dabagal iyo sirdoon ka dhan ah xuuthiyiinta iyo weeraradooda taageero sahay iyo adeegyo kale oo loogu talagalay maamulka koonfurta yeman ee dagaalka kula jira xuuthiyiinta warbixinta iyadoo tacliiqinaysa qaabka ee wax u socdaan ayaa waxa ay tiri waxaa xusid mudan isu ekaashiyaha la taaban karo ee tan iyo xiriirka dhow ee yuhuudda iyo azerbaijaan kaas oo si weyn u xoojiyey awoodda istiraatiiji iyo howlgal ee ay sahyuuniyaddu ugu wajahdo hanjabaadda iiraan waxaa suurtagal ah in somalilan noqoto lafdhabarta u dhiganta ee yuhuudda u wajahda amaba kaga filnaata hanjabaadda xuutiyiinta fariimaha ka imaanaya somalilan waxay muujinayaan ayay tiri daraasaddu in maamulkaasi uu diyaar u yahay xiriir amni oo ballaaran oo uu la yeesho maraykanka iyo martigelinta saldhig militari oo uu ka siiyo berbera iyo sidoo kale wada shaqayn toos ah oo uu la yeesho maamulka yuhuudda mar ay daraasaddu soo hadal qaaday xiriirka maamulada sahyuuniyadda yuhuudda iyo somalilan ayay waxay ku sifaysay mid togan isla markaana ay u badan tahay jiritaanka xiriir hoose oo horey uga dhex jiray saraakiil sare oo labada dhinac ah warbaahinta middle east i ayaa warbixin jimcihii shalay baahisay ku sheegtay in ay jiraan warar sheegaya in maamulka somalilan uu ka fiirsanayo saldhig uu maamulka yuhuudda ka siiyo deegaanadaas isaga oo doonaya inuu kaga bedesho aqoonsi macadka daraasadda amniga yuhuudda waxaa kale oo uu iftiimiyey in somalilan ay dirtay bilihii u dambeeyey fariimo muujinaya sida diyaarka ugu tahay inay la shaqayso hindisayaasha u janjeera maamulka sahyuuniyadda oo uu ku jiro ballaarinta heshiiska loo yaqaano abraham accord ee lagu caadiyeynayo cilaaqaadka yuhuudda laguna abuurayo ra-yul caam cusub oo caalamka lagu tusinayo in aysan jirin wax cadaawad ah oo u dhexaysa gaalada iyo muslimiinta warbixintu waxay kale hoosta ka xariiqday in xiriirka somalilan sidoo kale leeyahay fursado dhaqaale iyo istiraatiiji oo u adeegaya ammaanka suhyuuniyadda maadaama ay jiraan ayay tiri macdan iyo khayraad kale oo ka buuxa deegaanadaas iyo sidoo kale rabitaanka yuhuudda ee ah sidii ay ku dhexgeli lahayd bulshooyinka muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolkaas waxyaabaha dib u dhigi kara aqoonsi somalilan ka hesho dowladda silibeedda ah ee maraykanka ayaa sidoo kale daraasaddu ka hadashay waxaanay xustay in maamulka washington uu weli ka labalabeynayo aqoonsi rasmi ah oo uu siiyo maamulkaas sababo ay ka mid yihiin kow in siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka ee muddooyinkii lasoo dhaafay oo dhan taageersanaa siyaasad hal soomaali a iyadoo taageero dhan waliba ah uu siinayay maamulka daciifka ah ee villa soomaaliya si uu ula dagaalamo jihaadiyiinta al-shabaab labo cabsi uu maraykanka ka qabo qolqolotooyin hor leh oo ka curta gudaha soomaaliya haddii uu aqoonsado maamulka somalilan iyo caqabado ka jira dhanka xeerarka caalamiga ah inkastoo arrimahaasi ay hor yaalaan dowladda maraykanka haddana waxaa suurtagal ah ayay tiri daraasaddu in maamulka trump uu ka leexdo caadooyinkii ku adkeynaya mabda'a hal soomaaliya ama ka hortegaya aqoonsiga dowlado cusub oo gaar u go-ay qaabka ugu habboon ee sahyuuniyaddu u wajihi karto arrinta aqoonsiga somalilan ayuu macadkani soo bandhigay waxaanu sheegay in iyadoo aan la helin taageerada maraykanka uu aqoonsiga yuhuudda ee maamulka somalilan uu ku yeelan doono saameyn taban oo dhaawac u geysata xiriirkooda labageesoodka ah iyo caqabad ku timaada ballaarinta heshiiska ibraahimiyada sidaa darteed waxaa muuqata ayay tiri warbixintu sababo waaweyn oo maamulka yuhuudda ku riixaya inaanu noqon dalka ugu horeeya ee aqoonsada somalilan si aanay waxyeello ugu imaan horumarinta xiriirka dhow ee u dhexeeya maamulada suhyuuniyadda iyo somalilan macadka daraasaadka amniga ee yuhuudda waxa uu soo jeediyey maamulka talaabiib in haatan awoodda saarayo horumarinta xiriirka dhow ee uu la leeyahay hargeysa islamarkaana uu ka caawiyo iskudayga uu ku doonayo in maamulka trump uu ka dhaadhiciyo aqoonsiga somalilan labadan maamul ayay daraasaddu tilmaantay in ka hor aqoonsiga rasmiga ah ay iska kaashan karaan amniga iyo dhaqaalaha furista xafiisyo labageesood ah iyo xitaa tallaabooyin calaamadeyn ah sida aqoonsiga baasaboorka somalilan tallaabooyinkaas oo ka hortegi kara ayay tiri khataraha ka dhasha aqoonsiga rasmiga ah daraasadan cusub oo macadka i n s s ee qaabilsan arrimaha amniga ee yuhuudda ayaa soo baxday talaadadii lasoo dhaafay waxayna ku boorisay dowladda silibeedda ah ee maraykanka in uu qaato tallaabooyin rasmiya oo uu ku aqoonsanayo maamulka riddada ee somalilan dhanka kale macadka daraasaadka amniga ee hoostaga wasaaradda dagaalka ee maraykanka ayaa warbixintiisii u dambeysay oo uu soo saaray isniintii lasoo dhaafay kula taliyey maamulka trump in xaaladda qarannimada somalilan lagu go-aamiyo qiimaheeda sharci akhlaaq iyo siyaasadeed oo aanay u sii xanibnaanin fashilka kooxda villa الأخرى واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka xasan gurguurte ayaa si lama filaan ah u xaadiray goob uu ka dhacayay isku soo bax ka dhan ah dhulboobka uu ku hayo shacabka magaalada muqdisho isagoona goobjoog u ahaa shaqaaqadii halkaasi ka dhacday qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa mas-uul ka tirsan guddiyada baarlamaanka ee xukuumadda muqdisho oo sheegay in ciidamo daacaddu ah xamse cabdi barre ay handadeen qaybsanaanta ka dhex jirta gudaha xukuumadda muqdisho ayaa sababtay in hub iyo ciidan lagu handado xildhibaano ka tirsan baarlamaanka guddoomiyaha guddiga garsoorka baarlamaanka daaquudka ee xukuumadda muqdisho ninka lagu magacaabo cali xaaji daahir iyo xildhibaano la socday ayaa loo diiday in ay ka qayb galaan shir ka dhacayay mid ka mid ah hoteelada muqdisho cali xaaji daahir ayaa sheegay in isaga iyo mas-uuliyiintii la socotay ay ciidamo ilaalo u ah xamse cabdi barre ay is-hortaag ku sameeyeen ayna u diideen in ay ka qayb galaan xaflad uu wasiirka cadaaladda ku qabanayay hoteelka jasiira buuq iyo sawaxan ayaa ka dhashay tallaabada ay ciidamada xamse barre xildhibaanada ugu diideen in ay galaan howlkii uu shirku ka socday waxaana la arkayay labada ciidan oo iyagoo hubaysan hoteelka ku wada sugan xildhibaanadan loo diiday in ay galaan hotelka jasiira ayaa badankood mucaaradsan xasan sheikh iyo ra-iisul wasaarihiisa balse arrinta xusida mudan ayaa ah in ay madax u yihiin guddiga waxaa loogu yeero garsoorka iyo cadaaladda ee baarlamaanka daaquudka xukuumadda muqdisho waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa etoobiya qoys siddeed qof ka kooban oo ku dhammaaday cunto sumaysan wararka ka imaanaya bartamaha waddanka etoobiya ayaa sheegaya in qoys etoobiyaan ah oo ka kooban siddeed xubnood ay toddoba ka mid ah dhinteen halka qofka sideedaadna uu ku sugan yahay xaalad aad u liidata kadib markii la soo wariyey in ay ku soo moobeen cunto ay cuneen dhacadan ayaa laga soo tabiyey deegaan lagu magacaabo dhashekoto oo ka tirsan degmada meskan ee bartamaha dalka etoobiya toddobada qof ayaa la soo wariyey inay dhinteen markii ay si wada jir ah u cuneen cunto sumaysan dadka dhintay waxay ka kooban yihiin aabbaha qoyska iyo lix caruur ah oo uu dhalay halka hooyada qoyskaasina la dhigay qaybta caafimaadka deg dega ah ee cisbitaal ku yaal deegaanka taliya ku-xigeenka booliiska gobolka oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyey dhacdada ay ku dhinteen toddobada xubnood isagoo sheegay in dhacadaasi ay uga shakiyeen toban xubnood kuwaasi oo uu sheegay inay xabsiga dhigeen dad kale oo la tuhunsan yahay ayuu sheegay inay ku daba jiraan toban qof ayaa la xiray iyadoo la tuhunsan yahay inay jiri karaan dad kale oo ku lug leh kiiskan baaritaankuna uu socdaa ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay booliiska waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa trump oo buriyey qaraar mamnuucayey in la tarxiilo soomaalida ku dhaqan maraykanka donald trump oo ah madaxweynaha maraykanka ayaa laalay qaanuun mamnuucayey in dalkooda loo soo celiyo soomaalida ku dhaqan waddankiisa trump ayaana warkan ku xaqiijiyey qoraal uu soo dhigay bartiisa truth social wuxuuna sheegay in soomaalida qaar ee ku dhaqan gobolka minnesota ay ku howlan yihiin waxa uu ugu yeeray argagax lama huraanna ay tahay in tallaabo laga qaado waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamada etoobiya oo nin ganacsadaha ku dilay dhulka soomaali galbeed subaxnimadii shalay waxaa jidka u dhexeeya lafa ciise iyo wajaale ay ciidamada etoobiya ku dileen ibraahim hadliye oo ka mid ahaa ganacsatada iyo dhallinyarada firfircoon ee dhulka soomaali galbeed ganacsadaha ayaa saarnaa gaari waxaana sidoo kale dhaawacmay wiil kale oo la socday arrintan ayaana timid kadib markii askarta etoobiyaanku ay rasaas wiyeen gaariga wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ayaa tibaaxaya in ciidamada waaxda la dagaalanka waxay ugu yeeraan koontrabaanka ay si weyn u kordhiyeen dhibaatada ay shacabka ku hayaan iyagoo badeeco kasta oo aysan iyagu ogolayn u aqoonsadaa kontarabaan arrintan ayaa ah dhibaato si gaar ah ugu wajahan nolosha iyo ganacsiga dadka soomaaliyeed waa gartay aad baad u mahadsan tahay maahirow maxay ahaayeen hadalhayntii ugu weyneyd ee maanta baraha bulshada ka taagneyd waad mahadsan tahay bukhaari hadalayntii ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd mudaaharaad ka dhacay garoonka ciyaaraha ee magaalada muqdisho halkaasi oo uu maanta khudbad ka jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurte isku soo baxa ayaa yimid kadib markii madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurte uu ku wajahnaa in uu khudbad ka jeediyo garoonkaasi balse kumanaan arday ah oo si khasab ah goobta lagu keenay ayaa mudaaharaad sameeyey kaasi oo ka dhan ahaa madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurte oo la ogyahay in sanadadii u dambeeyey uu burburiyey islamarkaana boobay guryaha iyo dhulalka ay dadka rayidka ah degan yihiin kuwaasi oo si khasaba dadka shacabka ah looga kicinayey isaga oo adeegsanaya awood ciidan balse ardaydii khasabka lagu keenay garoonka ee la doonayey inuu xasan gurguurte u khudbeeyo ayaa taasi ka hor yimid mudaaharaad ayayna goobta ka sameeyeen waxayna muujiyeen kacdoonka reer muqdisho ee ka dhanka ah murtad gurguurte baraha bulshada waxaa si weyn u haystay muuqaalada laga soo duubay garoonka halkaas oo uu goor dambe soo gaaray murtad gurguurte khudbadna uu ka jeediyey siyaasiyiin ayaa ka hadlay mudaharaadka maanta ka dhacay muqdisho waxaa ka mid ahaa murtad cabdiraxmaan cabdishakuur qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ayuuna ku yidri tani waa falcelin dabiici ah oo ka imaanaysa arday waalidkii la barakiciyey iskuulkiisii la xaraashay kadibna qasab lagu keenay garoonka ciyaaraha saacado ilinka lagu baarayey oo uu qoraxda ku cadibnaa ilaa iyo inta madaxdu ka imaanayso ogna in madaxweynaha wadooyinka u xiran yihiin ilaa iyo inta uu halkaa ku sugan yahayna ay shacabka u xayirnaanayaan isagoo qoraalkiisa sii wata ayuu cabdiraxmaan cabdishakuur yidhi falkani waa bilow hor leh oo caqliga u soo celin karaa kuwa shacabka ka danaystay iskana dareen tiray duruufta qallafsan ee shacabku la daalaadhacayaan si gaar ah dhacdani waxay wejigabax ku tahay wasiirka waxbarashada iyo madaxweynaha ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka hadlayey mudaaharaadkii ka dhanka ahaa murtad gurguurte cabdiwahaab waxaa xusid mudan in mudaaharaadkaasi ka dhankaa murtad gurguurte si loo hakiyo ay maleeshiyada murtadiintu u adeegsadeen awood ciidan muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayey gaari ambalas ah oo goobta ka qaadaya dhaawaca mid ka mid ah ardaydii ka cabanayey burburinta uu guryahooda ku sameeyey madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad gurguurte cabdiwahaab waxaana la leeyahay mudaaharaadkii ardayda waxa uu gebi ahaanba meesha ka saaray ujeedkii xasan gurguurte oo ahaa in uu maanta isku soo sawiro arday soomaaliyeed waxaana dadka isticmaala baraha bulshada ay sheegayeen in xasan gurguurte ay xitaa caruurtii naceen xubintiina waa inaga intaa cabdulwahaab caawa وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع يوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka markan iyo wilaayada baay wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo gebagabaysay xamlo loogu magacdaray bara ibnu maalig taas oo ay ka hirgelisay degmada ufurow ee wilaayadaasi boqolaal qof oo isugu jira rag dumar culimo ugaasyo nabadoono ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada ufurow ayaa ka faa-iideystay xamladaasi bara ibnu maalig muddadii ay xamladu socotay ayaa ahayd labaatan maalmood waxaana lagu akhriyey laba kitaab oo muhiim ah ugu horeyn waxaa xafladda ka hadlay sheekh fu-aad maxamed khalaf oo isagu xamladaasi kutubtii lagu qaadanayay akhriyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين ولئن شكرتم لأزيدنكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم laa yashkuru allaha man laa yashkuru nnaas rawaahu asxaabu sunan ayuha alikhwatu fillah waxaan allah uga shukrinaynaa subxaanahu wa tacaala shukri aan dhammaanaynin lahu alxamdu fi dunya waalaakhira xamdan kaiiran tayiban mubaarakan fiih allihii magaalada ufurow nabad nagu keenay ka gadaalna alle subxaanahu wa tacaalana waafajiyey labadii risaalo ama labadii kitaab ee qiimiga badnaa oo kala ahaayeen kitaabka la yidhaahdo jawaamic alahbaar lisheykh alcalaama cabdiraxmaan ibn naasir asicdi raximahu llahu tacaala iyo kitaabkii caqiidadaha ee la oranayay almiatu nabawiya fi laxaadiidi alcaqiida alle subxaana wa tacaala labadiiba nabad noogu dhammeeyey alle markaan u shukriya ka gadaale waxaan u shukrinayaa dadka muslimiinta ee magaalada ufurow degan sida qiimiga badan ay ii soo dhoweeyeen qalbigooda iyo qaalibkooda ay ii fureen xuduurka iyo siday uga soo qayb galeen duruustii aan meesha ku akhrinaynay taa alle baan uga shugrinaynaa uma daalika dadka degaanka degan ee walaalaha ah sida ay qalbiga noogu fureen waan uga mahad celinaynaa walaalayaal alle subxaana wa tacaala kullama aan u shukrino alle wuxuu noo ballanqaaday inuu noo kordhiyo nicmada aan haysanno nicmo kale noogu daro alle wuxuu yidhi walain shakartum la adiidannakum haddiiba aad igu shukrisaan waananna waa idiin kordhinayaa marka nicmada tan joogtana shukri baa lagu ilaalinayaa tan maqanna shukri baa lagu keenayaa alle subxaanahu watacaala baan u xamdinaynaa qofka aanan dadka u shukrina allah uma shukrinayo dadka muslimiinta ah ee walaalahay ah waxaan uga mahad celinayaa siday ii soo dhoweeyeen siday magaalada oo dhan uga soo qayb gashay kutubtii aan keennay oo kitaab gaarayay markay dhammaadeen waxaa loo baahday kutub kale in la dalbado taa fadliga ilaa iskale fi luulaa waalaakhira walaalayaal waxaan annagu dacwadan aan wadno oo aan ummadda ugu yeerayno laba ayaa asal u ah wa hiya dacwatu tawxiidi waljihaadi fii sabiili illaah waxaan dadka ugu yeeraynaa waxdaaniyada allah in la sugo alle subxaana wa tacaala keligii in la caabudo oo aan loo shariig yeelin alle wuxuu yidhi wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shaya waqaala caza wajal waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana khalqiga oo dhanna waxaa loo abuuray alle keligii inay caabudaan oo cibaadada u khaalis yeelaan fi salaati wasawmi wsadaqati walxaji waljihaadi wa fii kulli acmaalin allah in loo khaalis yeelo keligii la baryo xoolaha isaga loo qowraco oo loogu dhowaado taasaan dadka ugu yeeraynaa alle subxaanah wa tacaala waana dacwat alambiyaai waarusul ambiyadii ilaahay soo diray oo dhan ummadda waxay ugu yeerayeen alle keligii in la caabudo waana qaayihii alla rususha la soo diray faqaala jala wacalaa wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun alle wuxuu leeyahy adiga hortaa rasuul maanan soo dirin adiga oo kuwa ka mid rususha ka midana dhammaan waxaan u waxyoonay alle kelimadan towxiidka ah annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun alle kelimada towxiidka in lagu caabudo wa qaala subxaanah walaqad bacatnaa fi kulli ummati rasuula an icbudu allaha wاjtanibu طaaquut faminhum man hada allah waminhum man xaqad calayhi dalaala alle wuxuu leeyahy subxaanah xaqiiqdii waxaan u dirnay ummad kasta oo meel deganba rasuul baan u dirnay rasuulkaana waxaan la dirnay laba arrimood oo nafyiyo ihbaat ah in alle subxaanahu wa tacaala laga nafi'iyo qeyrkii in wax loogu daro cibaadadana loo sugo walaqad bacadnaa fi kulli ummatin rasuulan an icbudu allah ay icbudu allaha alla caabuda wajtanibuu taaquuta wtaaquut kulamaa cubida min duuni illaah wax kastoo alle la qeyrkii la caabudo haddaba waxaan si gaara u dardaarmaynaa alxaakimiyatu lilaahi casa wajalla ummaddii maanta waxaa lagu kari layahay alle subxaanah wa tacaala xukunka inay u dhiibaan qaala tacaala in ilxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyaah dalika addiinu alqayim walaakina akthara annaasi laa yaclamuun allah wuxuu leeyahy xukunka allah baa iskale isaga keligii baa iska in ilxukmo waa xasriya alleh ilaa lilaah allah alladii khalaqa alkhalqa amarkooda saa iska leh alaa lahu alkhalqu waalmru fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin sidaa daraaddeed waxaana laga rabaa allah in aan u qaas yeelno wax walba oon isu khilaafno allah iyo rasuulkiisa inaan u celinno qaala tacaala wama khtalaftum fiihi min shay faxukmuhu ila allah wax kastood isu khilaaftaan xukunka allabaa iska leh waqaala jala wacalaa yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha waatiicu rasuula wauli lamri minkum fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul alle wuxuu leeyahay wax kastood isu khilaaftaan allihii rasuulkiisa u celiya dadka maanta xukunka waxay ku khilaafeen laba arrimood qola xukunkii gaalada ee dawaaqiidda ahaa ee kufaarta ahaa xukunkoodii bay soo naqliyeen maxaakamaday u fureen niman bay fariisiiyeen qodobadaasaa laga baarayaa alxaakimu waalmaxkuumu waxa weeyaan kaa iyo cidda u xukun tagtaayo waa ku gaaloobaysaa allena wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala dadka alle xukunkiisa diida inayan muslimiin ahayn ayuu alle caddeeyey allahna waxaan ka baryaynaa magaaladan aanu dhex taagannahay u furo magaalo barakaysan raayada towxiidka daa'intay ummaddeeda ilaahay roob iyo caafimaad uu u shubay oo allah subxaanahu wa tacaala siday diinka ilaahay ugu gargaareen iyagana alle inuu u gargaaro saasaan alle ka rajaynaynaa wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay nabadoon sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirulislaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayaadka dalka ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku abaalmariyo wa kahara allaahu amhaalahu usa oo kale ummadda alla hambaliyo wa jacala allaahu ljannata mahwaahu ilaahay subxaanahu wa tacaala jannaatulfirdowsi aclaa makaana hoyishii allaha ka dhigo arrinta iyo awlaada baare allahan ka weelo ahludiin allahan ka weelo insha allahu tacaala rigeena allaha barakaayo intaas kadib insha allahu tacaala bacda shukri wataqdiir kelima may sheegay insha allahu tacaala qaabkunatan ku faa'iidaysanan kitaabka kitaabada uma ku faa'iidaysan may faa'iidaysanay laba boqol toban iyo saddexadeed iyo may faa'iidaysanay toban iyo afar maalamood lanku baabaadi shaqowsi lahay ku beerdaraatii ambiyanato mar argaw waqti oo beydal aadaani wal iqaamati ah oo mimaha dukaan furna araga fadna laakiin meel fadhiyoona bilaash meel fadhiyi fadi oo dukaame lahiri fadi iyo macnaa asharki ligey la cibaadaan sooti ku beerdaraatii mar argaw la shaqaan beerdara ku beerdaraatii malle waana may faa'iidaysanay lama boqol toban iyo saddexadeed tobanyo afar maalamood bilaad haddii uuna sanad unwani korma saxiixeen bada dhammaayo koreba marka insha allahu tacaala an faa'iidaysigaas anawado sagoone mayba insha allahu tacaala amaha nagaane gabro ee u furo oo gaarsho xifdiya mumtaas labaatan xadiid kumadee lama boqol toban iyo saddexadeed kumada xifdiya ilaahay subxaanahu wa tacaala ha karaamayo oxytiin gabdhooban wali xaalo jareen ufarowa sharafaan mata maktabka daawada sharafaan mata sheekha mudariska ay sharafaan mata malaaga iyo akyaaki sharafaan mata gabdhoona maynana insha allahu tacaala halsiiwadoy arantiyeede tan kale walaayada may ku odsidaane wa khaasatan maktab dacwa may ku obsadaan may ku obsadaane hal fadhiiri maydahay hal ka teg hal fadhiiri kiyaas biyii soohohokoya biyii fadhiya ka hee meelu yaro halagaadka socda ee muxaadarooyinka socda madaariska fulniye maraakiista fulniye ya madihata sheeka kooy dacwadii muhulkiiba muhul ya kora la qaad ya dandargan walidaalika may falaani markan culummada inay isdabamaraan culummo badan oo ajille ula ogniya rogangoma walaayadoo uluga may codsadaane amiiru dacwa fii wilaayati baay may ku codsadaane aan culummadaas hanaantaro dadka may waa dacwadaasaan dandargeliya ee yaa toddobaatan gudaa iyo dacwada meeli roobi boqolkiiba boqol ya ka daran haddii koo kale isku imsaaso dadkana sideemame waa wajiga cusub wadbadana faa'iideeya taasna walaayada allaala xisaabkum allahu khayr insha allahu tacaala waxaana sheego magacodkii baahirin intaasaa kelmadaya ka goobiya waa ka gaabiya asalaamu calaykum waraxmatullah ugu dambeyn waxaa xamladii baraa ibnu maalik soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay isagoo jeediyey kelmad isugu jirta dhiirigelin iyo dardaaran الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء markaanka horreytama in mahadnagaane allah tabaaraka wa tacaalaa nasiyi nicmooyinka faraha badan leh unahan koobo korna adduun iyo aakhira intaba an iska jaraan ilaahay aan kama hadyaano tabaaraka wa tacaala bacda xamdulaahi subxaanahu wa tacaala ma in mahadnageeya xamladan qiimaha badan xamlatu baraa ibnu maalig lankamaga dari oo fulinteedii degmadan u furow sheekha unahan saarni sheekh fu'aad maxamed xafidahu llahu tacaalaa si qiimaha badan isu daraasadaasay inqaadadii imbiyi xamlada lafdhabarna ankahaayi labaatan baalamoodna ankakaribaaday inkaka dul sabari intee duruustasay umataasay mayla raayus an gudbiyo waana ku qaadata maylana sheekha jazaahu llahu khayran wa khayra aljazaa ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ansaara dhammaan dadkii kuqiib gaadaday bulshooyinta kuqiib gaadati oo anka horeeyaan culummada deegaanka degmada ufurow anka wiinyi shaacirka iyo rago kale culummada ah shaacirulislaam sheekh ibraahim iyo sidoo kaleeto nuqabadii deegaanka ugaaska anka horeeya ugaas cabdulaahi iyo sidoo kaleeto dhammaan bulshada qeybaheedii shal bedelan ganacsatada ka jaran qeyrsho ka jaran maylaha dhammaantioba jazaakum allaahu khayran si qiimaha badan leh runtii eed iyo eedna lanka faraxow isin ku qiib qaadateen xamladaasay sheekhana handhawaayteen an garab surunteen culamo maylaka ikraa maylaka sharafeeya ani xigmada iyo khayrkii iyo duruustii wanaaga keenwada laku dhegansado xalqada lan camaro sheekha eedasin ku mahad sheegaday dhammaantii maylaha jazaakum allaahu khayran sagaara may ingmahad nageeyahe gabdhaha muslimaadka ee ka nool degmadan u furow oo runtii kaalin muhiim ah oo aad iyo aad ambele ragno ku qaadadi fulinta xamladan tan ah iyo hergelintiye haddii ataa mayla raa'isu sheekha nila garab surumo haddii ata dhegaysigii iyo duruusta qaadashadiya iyo runtii qaarsha oo maasha allah ilaahay tabaaraka wa tacaala ha xifdiya iskadeyen kitaabada geeba kumadeh ani xifdiyaano korku ku baxan iskadeyen si isiinba sii muuqdaasee aragaasan maylaha jazaakum allaahu khayran wa khayra aljazaa intaasi kadib akhyaaray xamlooyinka noocan oo kaleeto ah waxyaabaha ummato anfaa'iideeyayaan maybu aha ani dadka laka tambiihiyo laka buraarajiyo furo laka tuso furo laka siiyo cilmigii laka irshaadiyo dhanagaasay lanka jaheeya khayrkiiyo wanaagga laka tuso lanka jaheeyo macnaa jambe ee ani cilmo laka baradaayo walbadan laka baradow faa'iido lata faa'iido wiinga lata buraarag inka horreeya ani dadka macnawiyaad iyo galbejo la soofeeya kor lahanqaada ani raqba la geliyo walbarashada la jeelaysiiya fawaa'id fara badana lata laakiin asalkii walbarashada may buu ahaa wila dhamanye may insha allahu tacaala ummata muslimiinta aan sheegay ka guubaabiyey ka dhiirageliyey ani kutubta xataa lasiindhakay lasiin akhriya sheekha siinshani iyoonay tayo qeyrshe oo diintii kutubtii shareecada oo shal bedelan funuuntii shal bedelan ah intaba ani laku faa'iidaysado walla barada jahliga lasku rafci runtii jahliga maybu ah fasahaad kasta usi yaa asalan ah kukooya jahliga kukooya yaa asalan ah khayr iyo wanaag kasta oo bani aadamka heloono cilmi yaa asalan ah marka ani walbarasho lanka bah lambaho lan dhagaaga sagaar ee qayb u ahaa cilmiga tawxiidka barashada allah tabaaraka wa tacaala nabijay oo la barada calayhi salaatu wasalaam kitaabka ilaahay shareecadiis iyo kitaabsha iyo diinta ambiyada kada marka asaasiyaadkii shareecada antilanka saay iyo oo saldhagla kawaaladhadaw ini ilaahay diintiis barashadeelan dhagaaga qodobkaasay eedayeedan ta'kiidiyay indirdaarrame runtii si isin hatan ku faa'iidaysateegna horbas in sheegay kama hadnagaana laakiin ini maybu aha furahaasay la gaadado walbarashana lanka iyo dardaarhamaana jazaakum allahu khayran sagaar ee gabdhaha muslimaadka ee may lahaa kaalantiyo ka jaran eedii eedaa runtii hangmuuqata suguud walaayada markii la ara magaalo kasta markii la seedo walbarashada ku socoto maybu ah meelo yaryar oo kooban haddii laku raaba dadka inka horeeya waa gabdhaha muslimaadka ee deegaankaasi ka nool haddii ata macaahid dadka dhakadow haddii ata xalaqaadka dadka dhakadow sida maraakiista iyo meelaha lamadka ah haddii ata iskuulaadka iyo qaybaha nidaamiga ee dadka dhakadow intaba may kaalinta koowaad iyo furaha koowadan ahaa gabdhaha muslimaadka eh arrintaasi eedaan ka bogaadiyaana jazaahum allahu khayran maylana ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka siinsaara qadiidaasi wal eeldanka faraxow may waalay se loo ogsoonyo bulshada muslimiinta ah ani bulsho horumartay guulaysatay oo walbaratay haqaafadii dhasantii akhlaaqdiya iyo may larahay suluukiyaadiina an hagaageen ani nagata may asaasan ahaa gurigii iyo bay-ada laha ka barbaariyo haddii guri wanaagsan laha ka barbaariyo bay-ada usoo unugaasi haka koray ka dhagamoona bee-o wanaagsanoo faylaat wanaagasa ha la-anbagaade cilmi ku dhaxale khayriyo wanaaga ku dhaxle habadi bey-o faasidaa marka horooba haka kora oo aha faasidaa dhalloo aha faasidaa ha koridona unugaasi haddii ilaahay badbaadiye maahane ani meela faasidka ee andambooya ama dhanagaasi ka barbaaro ka kor waana andambooy iyo anbadadaas ilaahay ku megan galay tabaaraka wa tacaala saas daraaddeed nabigeen calayhi salaatu wasalaam may ballahayay kullu mawluudin yuuladu cala alfitra unug kasta oo la dhalaayo dhalado may buu ah usoo fitradii saliimka haytay wanaagsanaaytay oo ilaahay oqoonsanaaytay ilaahay gorodaasay ambiyadiis gorodaasay diintiis gorodaasay toosnaaytay wanaagsanaaytay haysada yala dhale fa abawaahu yuhawidaanihi ow yunasiraanihi ow yumajisaani lamadii dhalenga ama yahuud ka dhakaayaan ama nasaare ka dhakaayaan ama krishtaanmaylarayusa majuuse ka dhakaayaan macnaaja may buu ah haddii mulxidiin jartoona ka dhakaayaan haddii calmaanii jartayoo ka dhakaayaan haddii dimuqraadi jartayoo ka dhakaayaan haddii muuriyaan jartayoo ka dhakaayaan haddii fasahaad kala jaroona deegaanka ku jaroonayo waa ka dhakaayaan hadba sidii oo eeyeen yaamay nagadeeyaa kadayya saasoo kale bee-adana saaxiibka saamayn leh xaaska iyo zawjada saamayn leh bee-ada saamayn leh dadka ka nool iyo bulshadaas antaba saamayntiiyo waleeyin haddii bee-adii bee-o wanaagsan ninagatag gaar ahaan usrada muslimka meelaha ku dhagaagasa oo maylarayusa gabdhaha muslimaadka eh haddii dad saalixaad eh oo wan wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaala ninka waala maybu aha bulshadaas iyo bulsho wanaagsan nagadaas marka mayle ara kore meelo ummato isku bedelaasa waa xadbasadii gabdhooja ka qiimaysinyiga isbedelka ummato ka dhiyawiyanagade nabigan calayhi salaatu wasalaam mayba ku sugnaaday xadiid usleeye calayhi salaatu wasalaam wattaqu nnisaaa faina awala fitnati banii israa'iila kaanat fi nisaa banaanta isku ilaaliya banu israa'iil fidnadii iyo maybah dhabaatadii ka dhiidi maybah ku bilaawatay balaanga ku bilaawatay marka maybu aha haddii xuntaana fidni nagadaasa haddii wanaagsantaana wanaaga camamaasi ayaa dhulkaasi wanaaga ayaa heleh marka may laha gabdhaha muslimaadka ah juhdiga runtii isin maybu ah biyaha haytaan walaayaadka gudaaja ku socdo gaar ahaan walaayada soona karagahayna gudaaja degmooyin shaydhan markii la kormeero maraakiista la seedo macaahidda la seedo goob walbarashada la saada tacmiirka wanaagsanoo nisaa'iga ah ku muuqda ififaalo wanaagsan yadidiilo wanaagsan yana geliya ififaalo wanaagsanna in ay bulshada muslimka aho walaayada ka nool arrintaasi markaa eedayeeda aan dardaarame nimaylaraayo isu hor insha allahu tacaala lansii siyaadsadoo lansii kordhiyo tacmiirka ama goobaha walbarashada iyo tacliimta ku socota camrooshe horlambadiya eed iyo eedna lansii buuxiya xalaqaadka la buuxiya macaahidda la buuxiya maraakista la buuxiyo iskuullada la buuxiya iyo meelo lamadka ah ana la buuxiya insha allahu tacaala soo ubadkaasay haninkorahay ubad wanaagsan nagada insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran maamulka islaamiga ee degmada may lahaa juhdiga iyo dadaalka isinka biideen xabladan hergelintiya iyo garab istaagka isin jeedaan sheekh mujaahidka oo daaciga sheekh fuaad maxamed khalaf may lahaa jazaakum allahu khayran eedeedaan kama hasantin ilaahay miisaanka xasanaadka siin saara may baa sheekha hadde may baa xamlo kooban aan ka tala galni una haddana meelo kale shaqadaasi ku sii qobado doona insha allahu tacaala isin lisiin ku baahanyi marka meelahasiin ligeysi ani antiina galantin unku shalbane haytan een wal horleena ka dartan isin lisin ku baahanye ilaahay subxaana watacaala hi garabkin gala ammaanada culusosan saaran inay gudataan ilaahay san waafajiya jazaakum allahu khayran juhdigii iyo dadaalka dadaalka dara ummatana nagada qudwiyo kadayadaasa oo mayla rahay usa dacwo ahaan kadayadaasa akhlaaq ahaan kadayadaasa idaaro wanaagsanaan iyo latufnaan iyo naxariisan kadayadaasa nagada jazaakum allahu khayran wa khayra aljaza insha allahu tacaala xafladii una anqobani mayla rahay usa gabagabadii iyo xamladii baraa ibnu maalik degmada u furow intaasaan idinka dhammaatay baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran marlamaad iyo marsadahad culammada iyo nuqabada iyo gaar ahaan shaacirulaslaam intaba eedeeda aan bogaadiye ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka siin saara juhdigii iyo dadaalkiisan kabiidan hergelinta xamladan baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أدوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى